kulanti waxan oo wanaagsan waxaa qaadka si toos ugu jira saadiq cabdullaahi cabdi oo ku nool dalka maraykanka gaar ahaan magaalada minneapolis saadiq kusoo dhawow warbaahinta david media aada iyo aadaan ugu dhawahay yaasiin aad baan idiin salaamaya adiga iyo dhegeystayaasha hawada ku jira oo dhan saadiq sida aynu la socono magaalada muqdisho waxaa ka dhacay doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka kaasi oo ku guuleystay professor maxamed sheekh cismaan jawaari doorashadaasi ka dhacday sideed u arag dalka soomaaliya marka ugu horeysa doorasho waxaan rabaa inaan hambaliyo halkaan uga diro guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari runtii haddaad i weydiiso sidaan u arko doorashadaas waxay ahayd guul ummadda soomaaliyeed usoo hooyatay runtii waxay tusaale u tahay horumarka dalka u gaaray iyo dadku inay kala gartaan ama ay kala xushaan xumaha iyo samida horumarka iyo dubudhaca wanaagga iyo xumaanta marka guusha jawaari runtii waxa waaye mid ay guud ahaan aada ugu faraxsan yihiin bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka kasoo jeeda deegaanada digl iyo miliglo runtii u baahan inay helaan mas-uuliyiin khibrad iyo iyo aqoon dheeriah u leh dhinaca siyaasada iyo muxuu ahaa isku dubaridka doorashooyinka soo socda dalka marka la gaaro laba kun iyo labaatanka maadaama xaqiiqdii ay tahay waxa ay soomaalidu waxa ay muxuu ahaa soomaalidu ay la-dahay mas-uuliyiin runtii xaga dhinaca dhinaca dhinaca xagga siyaasadda weliba gaar ahaan dhinaca baarlamaanka saadiq sida aad sheegtay dad badan ayaa soo dhaweeyey arrimahan ku saabsan doorashada loo doortay guddoomiyaha baarlamaanka professor maxamed sheekh cismaan jawaari laakiin dhanka kale markaad eegto dad badan ayaa arrintaasi aada uga soo horjeeda oo ugu horeeyo madaxweynaha maamulka saddexda gobol sheekh xasan sheekh aadan oo sanadkani ku hami weynaa in uu isu sharaxo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayagoo dhanka kale jawaari dusha ka saaraya in uu noqday ninkii hor istaagay hamigaasi marka dadka noocaasi fikirka noocaas qaba maxaad u sheegaya horta marka hore waxa aan rabaa dadka soomaaliyeed inaan sheego gaar ahaan dadka digli mirig laha ma jiro shaki kasoo jeeda deegaankaas oo raba in dadka kasoo jeeda koonfur galbeed in ay ku astaanaadaan ama ay ku muxuu ahaa muxuu ahaa ay qaataan kursiga guddoonka baarlamaanka waa dhab inay kulligeen aan dooneyna inaan warqaado inaan tagno muxuu ahaa executive branchiga ama madaxtooyada ama prime ministerka laakiin xaqiiqdii waxa waaye dadka holboodaya ee hadda aaminsan ama karinaya siyaasadan waxa ay mudan yihiin marka ugu horeyn shacabku inay isweydiiyaan dadku ma dad horaba ma dad cusubba waxaa xaqiiq ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed in uu muddo ku siman labaatan ama kor u dhaafaysa lix iyo toban sano iyo wax ka badan uu ku jiro siyaasada dalka tan iyo dowladii carta oo xildhibaanka ahaa laba sano oo guddoomiye baarlamaan uu noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen marna uu noqday wasiirkii maaliyadda marka kalena uu noqday madaxweynihii maamulka iyadoo weliba aada bogtihiin sida xaqiiqada dhabta ah maamulkaas uu ku dhismay marka marka loogama fadhiyo in horumar ama waxay dadka digli maragle ku heshiiyeen inuu muxuu ahaa maamulkaa gaaray shaksi danihiisa loo hiilinayaana kulley muxuu ahaa horumar laguma gaaro wixii hore loo soo qabtana waxay u yihiin ama waxa hadda dhacaya iyo baarlamaanka siday kusoo baxayaan iyo awoodda dadka meesha ay jirto shaksiyaadka aan aaminsanahay inay baarlamaan ku jiraan dhinaca dhinacyada nooca damaha kusoo galaan sida ay kusoo galeen marka intaa oo laisku soo baray marka waxaan arkaa waa dhab in dadku ay rabaan in la gaaro muxuu ahaa kursiga madaxweynaha iyo kan prime ministerka laakiin ma suurtagelayso in laga shaqeeyo dan shaksi waxay tahay oo dadka soomaaliyeed sumcad dadka digli sumcad ku leeyihin waxa ay rabaan dadka soomaaliyeed iyo waxa ay rabaan dadkooda oo guud ahaan laakiin wax shaksi wato haba yaraatay aniga aan ahaado ama jawaari ahaado ama shariif xasan cid ka yeelaysaana ma jirto waxaana dadka soomaaliyeed wax macnaha gadmaayo maaha wax ka gadmaayo maaha annagana sumcaddarre ayay noo tahay marka xaqiiqdii waxa waaye wax dad waxay isku raacsan yihiin baa horumar iyo wanaag lagu gaaraa waana tan aan aan aaminsanahay inuu shariif xasan lasoo degdegay waana tii dhacday laba kun iyo labayo tobankii haddana hadii uu mar saddexaad isku dayo dabcan sidii ayayba noqonaysaa marka haddii isbaaro uu la yimaado dabcan isbaaradaasay cid kaloo dhigataa oo asay kasoo horjeeda ma weyne tadiin dadka isku raacsanay saadiq dabcan haddii aynu usoo noqono maamulka shariif in muddo ayuu ka dhisan yahay koonfur galbeed oo lagu qiyaasay laba sannadood dalka waxaa kaloo ka jira maamul goboleedyo ayagana mataqaanaa intaas iyo in ka badan baa ka dhisan kii ugu dambeeyey wuxuu ahaa maamulka hirshabeelle oo muddo ka yar saddex afar bilood la dhisay maamulkiisa dhan uu wada dhan yahay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka golihiisa wasiir wax dhan ay diyaar u yihiin maxay tahay waxaa hortaagan in maamulka shariif xasan uu madaxweyne ku-xigeen samaysto ayada intaana u guda gelin madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas xaqiiqdii waxa haddaysan ku dhismin rabitaanka shacabka waa dareemi karta waxaa hadda ka socda galmudug in madaxweynihii xilka laga qaaday oo asagii baarlamaankii midba uu gooni u istaagan yahay oo arrin siyaasada aada wacakiran ay ka taagan tahay tan hadda ka socota gobolada koonfur galbeedna waa dareemi karta oo madaxweynuhu kuma imaan rabitaanka shacabka mideeda kale kumuusan imaanin marka aada fiiriso muxuu ahaa xildhibaanada laftirkiisa xildhibaanada hadda baarlamaanka koonfur galbeed maysan soo dooran cidlibaa soo dooratay oo maalin maalin ama laba beri keliya la shiriyey marka waa nasiib daro in xataa hore loo socon waayo xataa baarlamaankii awood u yeelan waayo inuu madaxweynihii la xisaabtamo in maamulkii kumeel gaarka laga baxsho si ay u helaan ictiraaf dawli ah iyo dhaqaalihii dowlada dowlaha dunida ugu ballan qaadeen inay maamulka ku kabaan marka waxaa hortaagan dabcan waxa waaye ballanqaadyo waxaa jira oo hoose u madaxweynuhu dhinacyo kala duwan la galay xaqiiqdiina waa marka uu fashil maayo marka uu isku dayo in uu muxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka soo bandhigo marka aniga waxaan u malaynayaa olooyin badan baa nabasi wax loogu sheegay in madaxweynuhu iyagu qaadanayo madaxweyne ku-xigeenka iyaga qaadanayaan laakiin waxaa howshooda galay oo dabtii aanan wax aan aan aan leeyahay waa nasiib darro dadka aan aan ku magacoon xildhibaanadii qaranka xildhibaanadii maamulka koonfur galbeed inaysan iyagu tallaabo qaadin oo hadba muxuu ahaa wixii loo yeeriya keliya muxuu ahaa ay qaataan marka nasiib darrada ugu weyn ee gobolka deegaanka haysta waa xildhibaanadooda oo aan marnaba go-aan iyaga kasoo fuda aanan maamulka muxuu aha ugu yeelin ama aanan tallaabada aanan qaadin marka waxaan dhaho ma jirto aan ahayn haddii aada xilkaa laidin daadiyey aada fushan weysaan waxawaa shacabka soomaaliyeedna wayla arkayaan maalin maalin laydala xisaabtamana waa ay imaan doontaa insha allah saadiq dalka waxaa ka jira abaaro aada u ba-an haddii aynu usoo noqono dhinacan iyo koonfur galbeed dad badan ayaa kasoo barakacay qaarkoodna baydhabo jooga qaarkoodna magaalada muqdisho ku sugan doorashooyinkii xalay ilaa iyo maalmahana ka socday magaalada muqdisho waxaan filayaa in ay qarasho badan oo aad xaddaaf ay ku baxeen maxaad kula talan lahayd maamulka koonfur galbeed in dadkaasi kusoo barakacay magaalada baydhabo ilaa iyo muqdisho wax u qabtaan keliya maamulka ma saarna waxay soo waxay saaran tahay guud ahaan dadka kasoo jeeda deegaanadaasayto in dadka loo gurmado aanan maamulka tabarda daran aan lagu eegin horta waa dadkeenii dhibaatadu waxay soo gaaraysa ehelkeenii dhulkeenii deegaanadii aan kasoo jeednay guud ahaan dadka soomaaliyeedna abaaruhu waa wada saameysay laakiin waxa aan aan si gaara aan baa ugu dirayaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee weliba kasoo jeeda deegaanadaas inay wixii karaankooda ay ka geystaan sidii ay ula tacaali lahaayeen dhibaatadaas soo gaar dadka walaalaha dadkeena walaalaha dadkeena aan dadkeena deegaanada ku nool maamulkana waxaan aan muxuu ahaa ugu baaqayaa tabarta tabar kasta ay leeyihiin atleast waa inay muxuu ahaa baaqyada caalamka inay baaqooda ay ku biiriyaan si dadka loola soo gaari lahaa wixii macaawina ah muxuu ahaa ay beesha caalamka ugu talagashay ama ay ay ugu yaroori karto haddii baaqyadooda ay maqlaan sida aynu la soconno dhammaan maamul goboleedyada ka jira dalka dhammaantood waxa ay baaq u dirsadeen hay-adaha caalamka iyo dowladda federaalka qaar ahaan kuwa magaalada muqdisho jooga laakiin weli ma inaan maqal baaq ka yimid maamulka koonfur galbeed ku aadan abaaraha iyo sidii mataqana loola tacaali lahaa marka sooma haboona in maamulka asigu usoo istaago hay-adahana uu weydiisto shacabkii dibadda joogayna uu mataqana gacan weydiisto muxuu la aaminsan yahay waxaan u malaynayaa in xilalka mas-uuliyiinta golahaasi ka tirsan golaha wasiirada iyo ay isku dhex yaacsan yihiin marka maamulkuna waxaan dareemaya in madaxweynahoodii uu ku jiro doorasho taana ay tahay arrinta ay muxuu ahaa arrinta gaadiska oo dhinaca dowladda xaggeeda dowladda koonfur galbeed xaggeeda marka waxaan leeyahay dadkeena banaanka jooga iyo laftirkeena waxaa ka saaran mas-uuliyad in ay arrintaas laftirkooda ay ay ay ay muxuu ahaa kaalintooda ka geystaan waxaan leeyahay maadaama haddii shacabku haddii uu maamulka aamusay waa inaan anaguna aamusin aan baaqyadaasi si qoraala iyo si muxuu ahaa adib aan aan aan ula qayb qaadano
saadaqa aad iyo aad ayaad umahadsan tahay adaa mudan aad iyo aad aan kuu salaamaya okay haddana waxaa waqadka ninka jireed daha maxamed ibrahim oo ka sugan dalka maraykanka gaar ahaan magaalada texas taha kadhawaa warbaahinta dafeed media maasha allah wadaad taha sidaad la socod dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho way ka dhiyey doorashadii gudoomiyaha baarlamaankaas oo ku guulaysadii gudoomiyaha baarlamaanka professor maxamed sheekh cusmaan jawaari marka arrintaas sidaad aan aragaas arrintaas ma arge ana shaksiyadda arrin guude yaan arge Eh, way jirtay eh, dad badan oo ka tirsan koonfur galbeed oo ay siyaasiyiinta koonfur galbeed aan ka horwayaan gaar ahaan eh, madaxweynaha maamulka sideeda gobol eh, shariif xasan sheekh aadan oo usi sanadkan uusi ka hamiyahay in uu sinagada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya islamarkaasna ka eed sheegad oo haya in arrintaas hor surmi professor jawaari si arrintaas aragaas arrin sax waa mise arrin qalad waa arrintaas haddii aana falangayn arge aragtiday jawaari iyo qaraacsane shariifka kuuse riiwolnigobana sodontololnigobolaana just minority waayo riiw haddana ku minority way shariif waa support jawaari support gareen En sidii una la socono maamulka shariif ilaa iyo muddo lama sano yaa us way ka dhisan yaha ee, goboladan koonfur galbeed ilaa iyo hadda deegaankii oo koonfur galbeed usa ka taliyahay dhibaatooyin badan yaa ka jirta waan usa kasoo biimale sidaad hadda sheego hayto waaye may farin adean farafad Ah, shariifka ma ma ma fariin fariin uma tifiin idil in maraf dadkii baydoo kaloo maraf ayaa shariifka waa isu sugayaan ma jirta lan meelan dhaladeen ma dadka dhimada dadka kujar isu wabil shay ma ee uma tis ma ee iyo taladaan waana ka taladaan dadkii u haynan baydoo nin dalin eedi eedi aan mahadsanto waa halkay taha adii mudan badan